madow saad la socotid ba labada casho ugu dambeysay waxaa kulan ka socday magaalada istanbul ee dalka turkiga ku taala wadahadaladaas oo udhexeeyey saad sheegtayba labada dhinac ee soomaaliya iyo somaliland xalay ayaana waftiga hordhiciisii uu magaalada ankara oo la filayo maanta in kulanka lagu shaacinayo natiijadii wadahadalada kasoo baxay uu ka dhaco ayay hordhacoodii uu xalay soo gaadhay marka ilaa iyo hadda markaad eegtid sida wax u socdaan war rasmi oo kasoo baxay ma jiro hase haatee waxa wararka qaarkood ay tibaaxayaan markaad mas-uuliyiinta la sheekeysatid in waxyaabo guud oo gaar ahaan tusaale ahaan oo kale sida in ganacsiga amniga waxyaaba mucaawanooyinka arrimaha in si guud looga wada shaqeeyo in labada dhinac ay isla garteen hase haatee waxay warkaan la sugayaan inay maanta shaaciyaan labada madaxweyne oo kulankaas lagu shaaciyo ismaaciil waxaa jiray intii uu wadahadalka socday xogta aan helayna waxay sheegaysa in qodobo saddexa oo kasoo horeeya qodobadii waaweynaa ee la filay inay ka hadlaan laysku mari la-aa sida in siyaasiyiinta soomaaliya iyo kuwa somalilan ay isu gudbi karaan oo hargeysa muqdishoba ay tegi karaan shirka london qaabka ay somalilan uga qayb galayso iyo shirkan soomaaliya iyo somalilan udhexeeya in loo raro gudaha soomaaliya oo hargeysa iyo muqdisho lagu qabtay intii dibad lagu qaban lahaa saddexdaa qodob ayaa aada laysugu mari la-aa baa laleeyahay ilaa xal ilaa shalay wax warood ka heshay in qodobada ayagu ay ka mid yihiin waxyaabaha guudeed ay sheegtay in laga heshiiyey colaadow saad sheegtay dabcan doodo noocaasi way jiraan oo dadka dee markaad la sheekaysid shirka agdhowdhoway kuu sheegayaan inkastoo guddiyada wadahadaladu ay aada uga gaabsanayaan inay xog noocaasa bixiyaan hase ahaatee dhammaan markaad sheek qodobadaasi kama muuqdaan markaad la sheekeysatid kuwo laysku fahmay ama heshiis laga gaadhay oo dabcan qodobadaas waxay u muuqdaan kuwo labada dhinac ay isku fahmi waayeen mana jirto cid caddaynaysa oo kuu sheegaysa inay toos isugu afgarteen ama ay isku diideen laakiin waxyaabaha ay isla waafaqeen markaad kala sheekeysatid kuma jiraan ama kama dhex muuqdaan arrimahaas ismaaciil maanta maxaa la filayaa marka in shirka uu guda galo maanta horta waa maalin dheer waana maalinta la doonayo kulankani inuu soo gabagaboobo waxa aroorta hore ay ku bilaabmaysaa ama barqada hore kulan uu qabanayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkigu oo uu qabanayo madaxweyneyaasha somalilan iyo soomaaliya sidoo kale waxaa ku xigi doontaa oo qado u samayn doonaa mas-uuliyiintan wasiirka arrimaha dibaddu waxaa xigi doonta saacaddu markay ku beegan tahay ilaa labada duhurnimo waktiga geeska africa ayaa la filayaa in madaxweyneyaasha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo somalilan axmed maxamed silaanyo ay la kulmaan madaxweynaha dalka turkiga cabdalla guul iyadoo kadibna la rajeynayo in labada madaxweyne ay kulan albaabada u xiran yahay la la sameeyaan ra-iisul wasaaraha dalka turkiga kadibna warbaahinta ayaa la filayaa in ay la hadlaan mas-uuliyiintani